warkay warmurtiyeedka maygeeka ka darna fadaan haddii golaha guurtida soomaaliyeed lika gobolnika kulmiyin maykin sheegana shalay mayka dhiyay adadan hasuuq hasuuq oo geeka ilaahin gargaara dhal'ida dahawlaka ka dhamaadi waali i waayelaka ka dhamaay isbitaalkana hata yaalan sida gofood dhimirsadana hata unug ilaahin gargaara jidkabdom adargaasa haataw gorulika ka dhowe baabuur shacab leeyi la furfurday la gubi oo baabuurkana dadku toogidi maduun baabuurkana militari saarinyi guddoomiyaha gobolkana istaafiyayna saarinyi dhibkaas oo meeli ka dhiyayaal shalay wala la doorday liley shacabka digid i marifle soomaaliya liko gobol mudaaharaad toosanaa qaada ay jidiyahay may kuumaaye lanka maduun adargaaso oo aradana lana indooran shacabna indooran malaagna indooran oo maduun militariya doorday dhibka shalay meelika dhiili kaa suugay militariya aaw anhaay gawaarida gaashamaala ka qaaday militariya dooradaay dhibka meelika socday shalay haay hasuuga ka dhii habad madun lang askare angenmi lang sagiir ama ka dhiman mudaaharaadna may alga jari meedbe mudaaharaad la qaadona dhimisoodis qaadaas tuma isida qofood siyeed qofood oo inta dadka doorata koonfur galbeed hayta madun armooja madii doorateen bahan ajidka buura kablika dili haal shamiil mal hasaar mudaaharaada la qaaday lang idiidalika dili lang reer araga kumida shacabe baabuurkii likatoogidi walaaji madun raalaaw raalaawa lakabi kilamaad ogaysay sariifasan kolkun kooshay kooshay iditiis iditiya lika dili ki inkowhay koona buuntodanaa lika dili shalayna dhimasho i dhaawaa lankoobo korna iya ka dhiimado mudaaharaad caalamka gudaajiya meelanka dhiyaana mal argaa soomaaliya lema ah madun antiiba calan suranti mudaaharaad may haayay madun mudaaharaad nabadgelya lakasala may way diidinaayna shacabweynaha oo baydho u fadhi lika gobolna ka abtirsadaw kismaayo deganyin gedo deganyin bo-ala deganyin shabeelada hoose deganyin bakool deganyin bayna deganyin amadon aytiisho ku taradeen wala dooradeen siladkun amadon lamaadi ma fadhiyaan dawlad maqmaqon gudoomiyaha gobolka madon ati rooga adargaason madon mayla jala dawlad waa lile walaa meeli rogaan dawlad ah ti un hadhisnay ahaytay dawlad mayla argay madaxweyne haddii shacab shay kan ahayn madaxweynaga shacabkun hata gofar degan lika gobol degan shacab shay inin haynan iga daati ra-iisul wasaaraha madon hata waan maka sheegi karno madon wasiirka arrimaha gudaha goda walaa laleeyay ini sata kabacda wasiir arrima guda an hayna tuma isiyeedka gobolon kooyi karno dana madon shaksiyaad eleka shagayaw dhafeewiyana kadowaaw isoo musaafur iyo hata ooto jaro madon walay dowkili gobola jaran lahay yahtan afaray sadda hadalal kuhay maana jamown ini is ogu walbii ka loo fiigsad iyo ini isu madon ilaahay gargaara mishegaba walka sulaaysan maykin sheegane warbaahinta in sheegane intii walbadan ha duubteen dhiig ii dhahaan alakabele koonfur galbeed unugo inti ku rooga lama kun i tuman i lika iyo aytinsha ah aytinsha ma iya madum adargaasa dawladda hata ma ilahay hong kong may daruratay lama kun i todobaad an dagaalamo haysan dhamaadahay aytinka koonfur galbeed may kiige lama kun i tuman i liku hungulila miiri meel kasta ambahoy akhyaar haaday waayad haaday lan geedka koonfur galbeed kuhebay sidaan mal argaw shacab samayka jiililey lan halaal e santuug laka dooradaw waana ka dooradana samaygeelansi inta laka doorada midoob malaag madaxweyne midoobe nuunow maxamed may laka dooraday a d c laka dooraday si inku baan ware computerka aalka haka jar intii laba kun il tuman ilikina sanay langwada madon jiridoy kii jirida kii dhamada bedelkeeleyta fadheeda ma kii meel inku baawan mal argaw shacabka digida maraflama araan lika gobol magarana lankasta baalay fadhi mayku kooya madun adargaas bo alwu lankismaayo roogoni baalana fadhi tuman ilama qofood geri ku kooyan tuman ilama qofood kismaayo ku kooyan tuman ilama qofood juwaala ku kooyan tuman isada qofood marki ku kooyan tuman ilama qofood bakola ku kooyan tuman ilama qofood sada qofoodna korsi gooni alinsiyu baydhoo ku kooyan intaasa koonfur galbeed odayaasho ka dhisanta shacabshoo todobaatan golaha guurtidiyo todobaatan iseed hubnaas yaa hogaamiyo hay hay malaag hasan shuru langmoogna mal argaw hooba dhimida bedelshay kan kiigu madon ay kihiga dheh madon landir ee kihiga abooy direed ee kihiga usulay bedele ma inti faara qabiilanka shargeena taasa siin dalile ay kihiga lan ajuuran ee kihiga hooba dhimadaan hatan lamaad dhimadaan kaasay kihiga kubaada lama ku ilifta inti lagu deeraw doorasho kalena madhiyaas anda oo magaaga afka digir imarifle inkaadalaane goomiido madon koonfur galbeed lika gobol afdho kaadalaw dadkii shalay dhimmadi wainaa qaaluu inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun ayaan ka taasiyaan sabir jamiil heesiyaan intii dhaawaana sabir jamiil heesiyaan araadiyo i iidiyo i calansoo galanta kahaysanaya naftuku bahas taasaa madunya may in sheegan fadaanay caalamka may fadaanay nas kale okay haddii caalam ey haddii caalam ey haddii caalam ey hikufiirsadoy lehnamadiisu inkufiirsan walaahun lamadow rahawkanma hikufiirsadoy qaramid madoobe may lan qoboday madun shacabweyne la dhamaayo la hasuugaw ini warbaahinta madun lan hogaami koohade ya ya madun daba awada shilingna kabi raashingna kabi garashka ka dhamaani caalamka biyohay madun militariga ma madun lalan dili boliisu boliiska ma ay beesas yohay u m b b a beesas yohay qaramada midoobe may beesas yohay taata baabuurta gawaari gaasama antirodan ya qarishku biyohay ini onagalamala yohay na dhamaana caalamka ma in sheegana may ka dhimanay awoodiyo feermadiyo rooyaan ciidanka beeliroga ka dhimad ahayn adunkaas waay haddii caalam jarti ladkaasna noobedelo falaan madun haddii una koonfur galbeed ana hadda madun may sheegane in sheegane madun caalamkana in sheegane caalamkana ma in sheegane may madun adrago hayta ini isugeeg walaa tildiyoohaylan koo dhimadi iyo boqol qofood dhimati aytinkan an bedelo doonle in sheegane madun dawladda ma in sheegane lamaha lamalaad berko kabaato ti una dooran yoobete federaal ahayd boqol iyo soddon iyo shan malaga lahaka dooradi xildhibaanadii oo laha dooradi barlamaan soo dooradi sagaal qofood dastuur aan sahidi in lama qofood barlamaan oo ka jarto odyo karoog haddii hatana walaay aan hadooradi idhamaaya aniinam odij oo aha waayo shoona aha madunlanki hadooradin en ini hata military lani dhamaay sida markan lan dhamaay jowhar lan dhamaay jidkala madun iyo dawladda ka shaqeeyaas ma jarto baydhawaan dhamaashadii anta andeerti caalimul caalim ma in sheegana haddii caalim jaro dawladda tan hatil sheegaan madun dhibkii lageysidii caalamka inoo qobodoy ra-iisul wasaarihi wal kule anta madun ra-iisul wasaaraha hata wal riday liley un higaan lin ridaaya goboleedas koofareed lin ridaaya kismaayo madooseeda daraadiya lin ridaaya taa shaqadii una malihini meel un ka badbaadna fadaan dhaliida daaw ka badbaad fadaan baydhawo baydhawo may usadaana intii caalamka gargaar ku helna waana taakuleen ku helna aytinka dawladda wuxuu dhisin in la taageer shalay may la helinay dawladda hildhibaani lahelinay mayka lahelinay dawladda dhah ini madun hogaanku nagad kismaayo iyo nato koonfurta walaay ee lanisjey malaaga hatan tiroog dadyahiga go-doonka jar ini lakatalada amba madun wada jar landhisada walaay farsamo landhisada lakatalada dhulkaas walaay nookamagan unahelna aytinkan unahelna higa lagonsee leen ay langa gonsey lan kismaayo ardasawlak dhise langa gonsee leen dhaliida daabka meelo noo roogda ana malaaga aha dadkay meela roog roognen ma larab dadya mela roog dadkii sugaayo may iibiyey madun caalimkaa iibiyey dawladdaa iibiyaas ama dadweynaha kalsoonidiisa laka iibiya way anbaahnaa dawladdii shalay noo ballan qaadi heshiisni lagalni barlamaanka anti roog inay heshiiskii sugaayo hada dejiida heshiiskiisa gudaaji helini dili wareegdadii madun madaxweynaha hakubati guddoomiyaha baarlamaanka hakubati ra-iisul wasaaraha hakubati gudaaji waa laka dhisel madun dawliyaaba madun eritiaski jeeda shacabkana laka dhamaayo idaa an ku hogna haddii koonfur galbeed enna may siin sheegaana caalimul colaamka walay ka dhamaadi aradon walay ka dhamadi may la xisaabtamaane niskale koyinti la halmaad iyo naytaw dawladda madaxweynaha xasan sheekh mahmuud ku eyi garantaana ka dhisi garantaan niitoogdoha intaas may siinka sheegaana guddoomiyaha baarlamaanka qayliyohay reegownimo lan hayirohay maayi guddoomiye bara lama boqol iyo todobaatan i shanga mas-uulku eyi walaa hildhimaamee lakafadhiyo arada laka dhibiyow ma in sheegana si degdega adun halandeeri masiibadii ka dhiidi dadka dhimasan iyo dadka kale inti landuugin inti lanka dhaawaayan isan aradaan haddii guddoomiyaha baarlamaanka hata farmiyo mayka in sheegana degdeg hakadeer walayo ay koy arag unamayanamado khilaafa ninka jan lankomadi fokada dhimada umbabaha belki ay korsugsay lan garabsiya fadhi sadigan jaran jaro laha kuweeli madaxweyne kigena roog madaxweyne roog wal khilaafa la jaraw la sheegawna ma jiraan koonfur galbeed ma yarta madised madaxweyne kalanta laka dhisa si la inteeganadaas aytinsama iha lama kun iyo toban iyo nitowdika aytinsa imay dhatun kale irsaan ma kasugaayo dawlada ma kasugaayo ana may ka gaabsaday warkay walaago yar kurbeen ihaayana inti dhimati yaa madun ilaahi inkutugan inti janaatul firdowsi ka waraabi laankin dhalina sabar jamiil alase koonfur galbeedaan dhimantay maalma ka deegaa aytinga hele geekii la dhimadaay heblow la dhimadaay lehre ha noolata ib hanoolatoodi hawtaaka aybi fileer maka jarne aha dhegahtuur ma aragne kele asayna ma aragne taasaas roogdaana madun geeka way roogdana kele asayday roogdan madun laakiin dhiig la kafay ee laakiin kala laakiin dulgaadu waay meeli falaw hooray hannaga dayla intay kuwa wabilaahi tawfiiq aan warkayna waa ka gaabsaday wal oo damboy dad sharafle oo damboy intaasaa ka gaabsade haddii dawlad soomaali dhisanta dhan alan sulinyi dhiigun ka dhisanyi oo shacab laka dhamayo aran kale hor maha aran maxamed siad baan aranay laan dembe galiya dili jare may ha aranay ingiriiska iyo soomaali i dhaki oo saan reewni han hata hor dawlehba ma aran ilaahay may ku tuwan anito bedelka khayr adan dhisay wabilahi tawfiiq waa kan
بسم الله الرحمن الرحيم marka koowaad ilaahiina abuuri may ku tuugane waana ku helo doonne xaqayna in helno xaqayna ma jacna laha dadka koonfur galbeed lito gobol waana dhasi waana andhamadii waana andhamada doono waana hatana dheliyi doono iyo an laha intii hajo helaan adduunyo ku helaan aakhirana ku helaan taas ilaahay warsadaan ilaahay noo agba banglamaad madi aan hagaabi hagaabiye hadalka hadal la hadla furo doono kolba managadaayo madi aan hagaabiyo baydhoo lankii roogi mase lankii hawada ku fiirsadaaye mase lankii halkasta ka aragaaye baydhoo shalay doorasho ku dhiidi kolba meeraw araga doontanna waan aragaase baydhoo shalayti walaa ta dhahayaalo mase shiido e mase bedanbedka e mase dabkaataba uumo e shalay doorasho diido iyo liinshadii baydhoo shalay doorasho walle raw muku dhiine lena mayha ka duuley lan ini dagaal ku rido dadna ka dilo dadna ka fasaadiyo dadna kushada ha ka duuli ha kooy walaa alay kushada mayn shalay baydhoo maahina doorasho muku dhiine ero korna umudana lankiiba walkasaa ero kore waan arago wahay waan handhoo jieka arage taas baydhoo shalay wala ku dhiiya an laha tan kale dawladda dhaha wargadi hadirtiya kooyti inta mas-uulada sidiida mas-uul ha ku batay feermadi o kiyaallo kooyti inta ogolaanay ayidni mayka ayidni intii hor fadheeno wada hadalno gar i gur saba alla sidi walliin dhasaw ka wada hadalno iyo ka ayidni iyo ka ayidni taas niin dhamanti walay ha ku baha doona hata ka ba'du tankere ra-iisul gadoomiyaha baarlamaanka ra-iiska gadoomiyaha baarlamaanka jawaari maylano hildhawaankaani baydhow ha weeraro sida kor ha weeraro afar kor ha weeraro maatada baydhow dhammaayo wali ada ku arag dimakasaano i wali ada hati kusugaasatan taasin adi baa la jagt meelo hildhawaanko layma roogo wasiirko layma roogo umad badan ha roogda meelo hildhawaanka maalin kasta baydhow ha weeraraaw miidku ka tabaaw dab ogawku ka tabaaw waana wali dooridile ina wali luku ere lahaay baarlamaanka ka i afka kawa kusugaan taasna belkaaha nooje tan kale inti dhaawaanti alla daawaay inti dhamanti allaan rahamada lanki dilina korshay alla kaweelo addunya iyo aakira intaan ku bahe waana salaaminti
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد آه، هذا قيم قائل هرتي لك هذا لي وضياش هرتي هذا لهم والبمر هيبا أنين ولمرضي يرو يطافن لي ما وجدك إياه أنا أن مرضي تتوسيو آه، مع آه، شلي مركز تاريخ الشلي أنا هوصورت مركز كولي تمي tacsiyan dareey intii ku geeriyootay intii ka dhaawacantay intii ka geeriyootay ilaahayna naxariisan laha inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun intii ka dhaawacantayna ilaahay maynu ku baryaane caafimaad degdega in ilaahay siyo marka arrimaha shalay baydhow kudhii kulleyna caalamka oo lasla eragaay inkastoo haddaana intaawiyaana caalimba ila jiro dawladaha waaweyn caalamka qorshahooda markii una fiirin ma inagyaa walla eraw mardi gumaysigii oo maldaxan waay gumaysigii maldaxanna ma aha mardi ilaahaya qoobdo kore una mardi awood mangliini laakiin rabbigaan bandhigaan may waali dawladda may dhisanta sagaal bilood bil sagaalatan geeka tuma iyo sideed awo dawladda intaas dhisan oo sanduuqlaka dooradi caalamka baanta sheega ori jiray wal alla dimuqraadiyada sanduuq walka dooradi ori jiray oo hadda maanta markii un walaayo dhan dhammayni arqaladada ninisheeni kuma dhete sidee mardi international communityda lankade oo hamar hadda lahan wakiiri imi soomaaliya lahan wakiiri oo local scale raw ingiriis ahay hortaba gumaysi maga lahaayna gumaysiga wado maahayna mawado ummadan se walka nagadaas ama soomaalise dhibkanka jarta kukubaasiyoonka un kuga gerin taasay maan sheegane caalamka beenta sheegaw ini been in sheegna gumaysiga in iskuba koysan haddi kalan hayn dumuraadida isin sheegtan suubine lan lan dhaawacne mardi godlankarid taas horta mardi dhinigaasa ku kahadale tan kale shalay inta mardi kaariyaasha oo dadki ergadahay dadweynihii xalaalaha ee koonfur galbeed marka jiditeedame lakumarila lakumari waay kaarayaasha laka daldalay mardi maynare un aha dawladda mardi adduunyada ku socdaana ama sooma lareebana neeh ama sooma eh waxaa weye umad gumaysi an koysi waayo maylana dawladaha amisom oo taariikhdooda mardi haddii laka sheegow dad badana mardi dawladaha africa wal badana wala ku sheeganaana jir qaladka marka hore la galay maha ay caalamka galay ethoobia iyo kenya olaad dheeran oo dhahayti unama abuurna hortaayna war hajari ahayti unayna kadeelni ini maanta la ero soomaaliya nabad ku ridaasan war war la dhegaysidu koram la ergu koram eh marka mayna ninka sheeganayn in ummadan la gumaado la baabi'iyo magaaja la tirtiro shaksiyaad rabitaansho iyo dawladaha jiidanka rabitaansho in la kafuliyo taas ma waha caalamku ma in sheegane arrimahaas oo kale in laku fiirsado dhibaatada ninihaayoona loo dulqaado kaariyaashan beenta lansheenay dhoola tuska ah dadkii lansheenay lankala dagaalamo ahay herooyinku fadhiyaana mardi mis dhaqaalihii caalamka mardi wadamadaha oo adduunyada rooga mardi macnaha leerood wadamada wadamada hooseey oo lansh dhaqaalihii la sii lahay in laka maalgeliyo ciidamo mardi lanin sheegna ba- barnaamijkii lahan rari walban ku hayn marka taas maysin sheegay an ma in sheegay soomaalida walaan in sheego haddaan hasuusana ma jiro soomaalida ma aha dhibaatada maanta dalkan ku dhihaysa may waha may mas-uulku aha soomaali dheeb soomaalida kumid eh soomaalida dhan mas-uul ma- ma kuwada eh lanka arabta hadalahay mardii lanka shalay da- dadka burcadka ahay dadka baabi'i dhowr jeerna noocyadaas suubi lanki xalay la- haraartan lahay ayidaana langmadi qabiilan hadalaaw ma lan dawladan hadalaaw ma maga wasiir ka hadal kor ma eh ka hadalaaw ma eh ilaahu adi markhaati ku eh caalam oo markhaati ku atiin lanka haraabta hadalaay langmadi soomaaliya hal an weydiyaw ma eh lan soomaaliya burbur an weydiyaw khaasatan lixda gobol koonfur galbeed burbur an weydiyaw wasiir soomaaliyana ma aha munaafiq qabiil an hadalaaw Eh, Abd- cabdullaahi goodar bari lere dheegasan caalamku dhan wal ku dhugunsan marka arrimahaas ma in sheegan ma in sheeganen haddii wal xaqa fiiriyow jaro soomaali baan ku jarnay haddii jaraan ilankaas inimadi ummad mumasil inagala korne eh, qabiil mumasil ingay wala inti ka dhamaysay naftatiisii ma rasasaabul ku ey ilan wasiirka arrimaha gudaha waay marka arrimahaas maysin sheegay caala- caalamka in sheegay ummado maadi nabadi jeer in sheegay wala soomaali maanta ku jaro dawladii qaranka haytay laha dhisi boqol soddon iyo shan laha ka dhisi oo mardi golo guurta golo guurta macnaheeda ma ay maskalan hayne odayaasha dhaqanka ma ahed shacabweynaha la xukumo lafadaha mas-uulku ayin laakiin shacabweynaha mas-uulku hay wali ha dhisi haddii haddi godlaka la dhiyay maadi lankasooba shilin gaara weydiisadoo hayo ummad maslaxadeedan weydiyaan hiya dhibaato waa iyo dad qabiilka shaqeeya labada mas-uul ma saaysateen haddii iiga sax ayin ma ayna qabiil qabiil haddii on edeegaan uman man edeegi koran caalamku may sheeganeen inuu qobol wala baydha u kubiyeyna in mardi dublan fiidiyo markii saddexaad markii afaraad u dhibaatada magaaladan baydhowna kasuubiyaw lankasuubiyawna ummadoo suursati inilaka burburii la fadaw ma burburaan insha allahu tacaala ilaahay may ku baryaane in tiirayna ninfuriyo iyagana dumiyo taasa ilaahay ku baryaan mayaali ummud dhaalim a waaye ummud dhaalim an ilaahay idinkoo qobodood ilaahay la ku barya ama markaa dalkaymaa ka koobay in barnaamijkan geeg unu ku hadal u hayn koonfur galbeed ini qaadato ini qaadatay walaamu markii la dhisi in lix iyo tobanka una ka jiidin oo go-aanka indheeyey caalam haddii noo qoonsado waayo maadii ilaahay in wadida markii meelii deelona sanduuqa labshal bahe marka ummado dhulkan dhalay koonfur galbeed in dhalay waliba dhulm walido dhaalim in baahayne wali dhulma wadile ummudan qadariyaayo dhabda kudanqadaw may lenaha madii taag yeelana lene barnaamijkan وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
dadkan ku garasho ka jaraayid iyo intii maqalka iyo muuqaalka kasaasa waylana tii shalay inta ku dhiidi wal mayray falxun dhabaatale umutulka dhammaayow shaksiyaal wadadaan ciidamo amazon iyo way wadaday walaay dalkan litunka wal koonfur galbeed burbursho fadaay wadadi raalana makihiini walna nooka dhammadaan banaanbax shalay la suubiyaay iyo dhibaatada bulshadaasayna iyadoo lan ka sameeya lisrooyi ha ku dhagaage danta guud miinku tabaana danshagsi kiilaha ay taageersana madiisu taageeraw cusuba sharama qobdaw maana ma bedelamaw maana dhiyaw fadraakinu meelkugu jarna hogleyk rooga unun hooga warkaanseele taas mas-uulta galaaso waylana caalamkanan sheegane umutu maylaraa ilituga wal koonfur galbeednan sheegane wal maylaraa isad la taageero korome way wadaday lankeeta taageere li way wadaday ciidamada amazon ciidamada amazon shalay waraaki shal gordeen dadka sada gobol fadaaw dhulkaha gadadi diyaaradda la kasheeni i dadka degaanka eh dhulka dhibshay kun haw sika shal gordeen kaswayno lankiisa de gobol e way leyna mood kii li gobolana tumaaya litu gobol dantamaa guudna kuhadayna tumaaya ciidamada amazon dhaqaalaha lakakabiyaw adduunka laleey soomaaliya war kuqobdaya ini shaksiyaal yoona may beegsadaan meel raalle makihini maalinka nagda doogno ee dhibaatadii shalay deerti laka dhamaade ee markasta mayrahay lankan dhiigga kabuurdaaw ee olaada mayrahay shanjarkili jarka indiloy eraaw dhiijay kabuurdaaw walmakanada maarkanaa doon hobilaahi er way kaleen sheegane dadkan dhal koonfur galbeed welwelka mayrahay isku dhaafa wal kastoo gaadata langa mayrahay soddon sana mase labaatan sana habsaanka jare wadaninimo walaay dhimadna walaay heru may ballanka gaadnay ininka dareerna walwadadaan amazon walwadatu barabaxaaso lan diyaaro la kashaani barabaxaaw geedka baan doodeen lahayen shan ilinti nin weregna lahayen beesadin noo ballan gaaday mayna tina unaha badbalahan geedka ban lahayen lan beesa lahayen koy boqolaalana leh shalay walaalsin wadeen cadaalad hay beesadin noo ballan gaaday mayna siina way ba linka darsada korna la shalay beesmaysiin arina geeka doomka darsada korna barkeed garaajayba beesalay roogdo waylana umuto aan dhalati liti gobol goofar galbeed magal iblaan dal i dibid warika roognu ini una mayla raayuse marna nin dulgaadana hangusa dilku badan diloy lambanahan baana shebsha indhaha maraana ee amazon ilaaliyo hayto afar langusa hamiin mayray labaatan labaatan doolar sii dal i dadankun ahaana usmeelanka jaraan banaankan surma korna jidkii shalay lanka madila doono jidkii shalay aleenlinka nula fadaya uun la kashaday horta tan walla kushiihu ma wal mayraa la sheegada ma eh jidkii shalay uu may lanka intii la geli mayraa har amazon dhatea la geli ilbaabe askar atoobiyaanha liifadheesi saasaka dooradi geedka guulka alaw ma guulaysadee dhulkun lankii meel kasul ugu doorsa karo dali dibada kafadaaya walka nagade حجر
أهل النار شاهد ضارين إلهي بيلوني كويت إما جاهلك ويلنا إنما يوانو ويلنا شريف حسن شريف حسن شرف داي ديك بور شو تمال مالك نغلاو ديك الكبورتي وكو بلام حبا ما بلتنا كسوبي مالنتي اسروغو تميلا مسن إلي تميلا سنتي اونك جارلين وقدمده سحرارو مدمدمو dalka war min gobolaaw olaadan dhiijahooda ka buurada asoblanka dhimada la raamada kiinoo lamay dharaa iminku hiraano ligobol koonfur galbeedo ana way adaalad ha hiraase langana lanki may dhahay laagan kashaqayna dalshayda jaykun haw iduso ku tabaw iduso ku tabaw ha ku ku tabaw ini dalshayda jaywalan gobada lanki ay beesa siyaasa shalay antini ninkoo dhegdaafta ninsar online budaaraasku dhaafa tiifka beesa sansiyaane بس إلهي نسي أدنى من نسيكر لان كله لواتن دولار شرعي لسي بس إلى أبدا قال مالي سين الله جيك دربيك كشلاو نصيب دوري قبت نصيب دوري قبت دل كاي تسكى ولا نهار شريف حسن شريف حسن أبي سويل أبي سويل ومتاكم مضايتي شخص ما رأى ودنك داري هايتي دكتور مضايتي أبي بقتوس قراوس كهيتي dadkaa ka darsadi baabuurtaada kashaanti ay sarwaale suuq isuugane wal baabur raansi assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu
بسم الله الرحمن الرحيم إلهي خير هالنسيو شركة شركان جرائد waxaa isugu imaan dhibkii shalay ka dhacay dhibkii shalay ka dhacay magaalada baydhabo shacabkii banaan baxayay iyo marin habaabintii ka dhacday xerada dhexdeeda oo lagu doorta oo loo leeyahay waxbaa lagu doortay aniga waxaan ka hadlaa dadkii la dhameeyey waxaa dhintay arday sagaal jir oo uniformkii wato ayaa nin militariga ka tirsan oo staff ahay wuxuu ahay maaqaan xabad ku furay waa xaqdarro odayaa la dilay xaruur ka tegay waa xaqdarro mar kasta oo banaanbax la sameeyo oo shacabka codkooda ay dhiibanayaan iyo ra'yigooda iyo waxay rabaan ay sheeganayaan waa la dilaa arrintaas waxaan u haysanaa dawladda federaalka waxaan oga dacweynaynaa adduunyada nicholas kay carruurta waddankan ku nool iyo hooyada waddankan ku nool waxay la mid yihiin hooyooyinka iyo carruurta ku nool adduunyada waxaana ka mas-uul ka mas-uul ah united nationka ka mas-uula adduunyada dhan ama unada dadka say u yaqaaniin waxaan idin weydiinaynaa maxaa idinku qasbay in ummaddan loo soo qaato qoryo oo lagu dhameeyo miyaadan mas-uulka ahayn xasan sheekh miyaadan mas-uulka ahayn maxay ahayto waxaan idinka codsanaynaa ummadaan la dhammaynaayo iyo beentaan la wado waxaad meeshaan u imaatiin siyaasad iyo dad danahooda gaarka leh siyaasadda naga daaya annaka xaqaan dhulka annakaa iskale annakaa u dhammaanayna dhulkayna ma guuraayo mana la qaadaayo carruurta la dhammaynaayo carruurta la dhammaynaayo ay ay markhaati ka yihiin amison ay taagan tahay maalin kasto oo ay markhaati ka yihiin united nationka waxay ahayd labaatan labaatan sideedii octoobar waad fadhideen magaalada baydhabo shalaa ku xigtay ma idinka aqbalayno sun nagu buufiya waxaan idin idinka codsanaa ninka maalin kasta inta intuu yimaado oo xildhibaan asoo xildhibaan oo xilkii wareejinin shalay haddana waa la ii doorta leeyahay haddii sharcigiina constitutionkiina ii kaa noo sheegaysiin waxaan kaloo la hadlaa maxamed jawaari aan kala hadlaa qalinkii sharciga adiga ahaaya maanta ha nagu dilin qori wax mana looga qaadaayo qalinkaa nagu dilin waxaan ka codsanaya xildhibaanada koonfur galbeed ka soo jeeda ama hawiyaha aada ama daarood aada ama digilmir ama dira aada qalinkiina ha nagu dilina qori wax mana looga qaadaayo qalinna wax mana looga qaadaayo annaka hadday naga go'do oo aadan ka soo noqono abology ka bixin diyada dadkaana aadan dhiibin lixdan gobolna aadan ogolaanin waa goosanaynaa saasaa idin waana mahadsantihiin
بسم الله الرحمن الرحيم شركة جرائد oo maanta ay isugu imaadeen golaha guurtida koonfur galbeed Soomaaliya toddobaatan iyo lixda xubnood xildhibaanada qaranka wufuudda kala duwan ee ka soo qaybshay golaha wasiirada xildhi sharafta ka soo qayb galay ee koonfur galbeed lixda gobol awalan waan salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan ka bacdi waxaan leeyahay shirkan jaraa'id maanta wuxuu ku saabsan yahay saddex qodob kow awalan dhibaatadii ka dhacday shalay baydhabo inaan mid loo dulqaadan kara ahayn shacabka waa xasuuq baan leenahay oy soo saareen golaha guurtida ee koonfur galbeed soomaaliya ee lixda gobol xasuuqaas oo shalay lagu baabiyey markhaati ay u yihiin awalan ilaahay baan dacwada u gudbinaynaa koobkan isagaa iska leh cid la maamusha ma jiro midda labaad bini aadamka ku nool oo nabadda jecel ee dawladaha aan shaqo ku lahayn dhibaatada waxaan leenahay lasoo farageliyo dawladda federaalka
waxaa markhaati aan ka nahay dowladda federaalka inay samaysay qiyaamo qaran ee ku casuuqday shalay baydhabo waxaa markhaati kaa nin xildhibaan inay keentay ayadoo cabasho taallo oo oo heshiis la gashay lixda gobol koonfur galbeed dowladda heshiis la gashay xildhibaanno wakiilka ah dowladda federaalka ah wadahadal u socday idaacadahana laga sheegay inay si degdega oo khiyaamo qaran ah ay ku keentay diyaaro nin xildhibaana halkaas ee ka dhacday dhibaatooyin aan loo dulqaadan karin ay ku dhammaadeen shacabkii wiilkaas sagaal jirka ah iyo dad fara badan oo qallihi ku jiro iyo dad aan la koobi karin oo dhaawaca qodob waa halkaas oo dowladda federaalka ah xasan sheekh waxaan leenahay dhibaatada aada samaysay aday aaba ku leedahay waxaan leenahay cabdulaahi goodac bare wasiirnimadaada ku weysay dhibaato shalay dhacday mas-uul ana adaa ka ah wixii ka dhacay dhabarkaada u ridanaya waa lagula xisaabtamaya waxaan leenahay jawaari markaa u socona guddoomiyaha baarlamaanka xaaladaha soo socdo xaaladda hadda lagu soo wajahan ee aan joogno shirka jaraa'id qaabanayno saacadaha booda lagu soo hayo xildhibaanada qaranka ee koonfur galbeed ee golaha wasiirada koonfur galbeed hadday damiir danqada ay leeyihiin baydhaban ka rabnaa si ay u ogaadaan xaaladda ka jirta oo dhibaato ah ooy casuuqa shalay ka dhacay qodob waa halkaas oo salki dalka lagu laayay koonfur galbeedna joojin maysa qodobkaas way banaanbixi fikirkeeday gudusanaysaa aragtiyaday muujinaysaa mana daynayso xasuuqa ninka wadana waxaan ka rabnaa maalin isoo xasuuqo dadka jooga baydhabo lagu soo guray ee ergooyinka sheeganayo waxaan leen intay gooro goor tahay inay isaga baxaan waxay soo saari doontaa koonfur galbeed lixda gobol go-aanno saacadan saacadaha lagu soo aadan bay dhaba looga sifaynayo dadka degan hoteeladooda waana hoteeladana waxaan u geyn doonaa dukumenti cad oo ka soo baxay golaha guurtida sida ay uga baxaan nimanka la keenay ee dhibaatada abaabulaya qodobkaa markaan ka baxo qodob kale waxaan raacinayaa nees kale key ninka la yidhaha yooyinkay ku aadan tahay xafiiska umboos ee jooga magaalada muqdisho ninka bigram la yidhaha wakiilkaa baydhabo waxay sameeyeen arrin laga laga laga xishoodo ama laga yaqiiqsado maxaa kamid ah nees kale key oo u nasab sheeganaya dowladda ingiriiska oo dowlad qani ah oo dowlad adduunyada muctarafka ah in uu dilaal noqdo shacab masaakiin ah oo dhulkoodii beerahooda inuu dilaal ka noqdo uu lacag ka dul raadiyo dowladda ingiriiska weydiinayna jawaab baana ka rabnaa iyadana hadduu ilaha yidhaha nees kale key halkaa waxaan raacinaynaa waa lagula xisaabtamayaa lixda gobol koonfur galbeed soomaaliya yowm min al ayaam mana ka tegayaan mana ka tirasunayaan masiirkooda ilaa ay qarannimadooda ay salka dhulku dhigaan qodobka saddexaad oo kusoo gudaaya shirka jaraa-id wuxuu yahay koonfur galbeed meel kastoo joog dibadii gudaha loo hadlayaa waxaan leeyahay awalan ila ilaahaygooda ay yacni kalsoonidooda ay adkaystaan boqorka koobkan iskale inay isku xirnaadaan khilaafka gudaha iyo dibaddana iska ilaaliyaan wadaniyadooda inay ilaashadaan ragga dhintay dadka jaaridaha waxaan leenahay ninba ninkiisa wuxuu ahay inay dadka dhaawacay dadka dadka dhaawac isbitaalada ku jiro inay la soo gaaraan dhaqaalo deg dega sidii daawooyin loogu helo ayna gacmaha duuban waayo ninba ninkiisibaa maanta garab taagan dawladdan shalay baa la dhisay waa curdan waa lagu dhammaaday laba sano iyo abaah bay gobashan taallaa dawlad baa ka soo baxday koritiisha saxaa lagu dhisay sanduuq baa lagu doortay golo guurti baa la dhisay madaxweynea la magacaabay wasiiruu magacaabay baarlamaan baa la dhisay war intaa ka badan raggii u dhabar adeegaya hadda way dadaaleen marka waxaan idin leenahay war dad kaleba lacag baad amaahinaysaane dalkiina dhaqaalo gashtaan leenahay nimanka jaariyaha dibadda jooga ee koonfur galbeed qabiil u sheegi mayno isla qodobkaa markaan sii raacay waxaan leeyahay koonfur galbeed aqoonsi u baahan waa haysataan ilahay baa ila aqoonsaday bini aadam iska dhaafaan leey inaan mintidno cirbaha dhulka ku hayno keli baa nalaga rabaa akhriskana aan wadno allana aan ku xirnaano karaamada sharafteenana aan hoos u dhaqnaan leeyahay waxyaalaha nagu dhex jirada aan ilaahay u dhowaano aan madmadoogana iska dhamayno karaamada sharafteena aan dhamayno sidii shalay higsiga aan dooranay aan ku taagnaano ilaahayna wuu qalbigan usoo dumayaa wanaag iyo sharafka asagahay iyo cizi iyo karaamo wuuna siinayaa inta naga dhibateen allah u naxariisto inta naga dhaawacantayna allah caafiyo dulmi iyo cidda ku timidna ilaahay baa uga dacwoonay saacadaha fooda lagu sahayo ilahay jawaabbu ka bixinaya hadduu ilahay yidhaaho wabilaahi tawfiiq waad mahadsantihiin shirkeennii jaraa-id halkaasuu ku dhamaystiraya maanta